xase walaal waa mahadsan tahay horta niyahow xilli waxaa lagu jira maxaan ku irahdaa cajiib ah oo bini aadanka waxaa ugu dambeysay xilli noocan camala waqti aada u fog marka xanuunkan covid nineteen ama corona marka wuxuu kalifay inay ummadda ku baraarugaan yani laisma dhehaynin labada kun iyo labaatanka in adduunku saan u kala istaagi doono because of cudur yar marka niyotii marka waxay kaliftay panic iyo walwal iyo cabsi badan haddana gaar ahaan bini aadanka waxaan nahay dad yani waxaan daa social being dadka dhex waan isdhex galnaa gaar ahaan dadkeena islaamka ah iyo soomaalidaba ah because in lasisalaamo oo oo yani xabadka xabad lasa saaro oo maxaan ku idhaahdaa waa qeyb muhiim ah oo dhaqankeena ka mid ah iyo in la booqdo dadka xanuunsan laakiin cudurkan waa diiday xoolan waxaa la yidhi qofna ma taagan kartid qof xanuunsanna ma tegi kartid masaajida ha la xero goobihii lagu kulmaayo ha la xero marka wixii oo dhan haddana waxay sii siyaadisay cabsida laga qabo covid nineteen tallaabooyinka waxaa loo qaadaya marka waxaa waaye de in maadaama aqoon badan aan la garan aan loo haynin cudurkeen marka waa in measurement la qaato oo ah yani yuusanba dadkiismiskaabsiinanba maalmihii ugu horreysay waxaa loo malaynaya dadka waayeelka inay qabaan laakiin wuu ku dhahay khirlak hadda waxaa la arkay ilmahi yar uu dhimanaya subxaan allah maadaama waxaan aan aqoonin sideedana qofka bilaadanka maskaxda bilaadanka waxa aysan garanaynin waa cabsi ziyaadaha ayay qofka ku abuurtaa sababtoo ah maskaxda xerta inay kasii baarandegto yani waxaan ma garanaya marka waa inaan marka heegan aan kaa dhigaa
waa garta marka cabsida dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ka walwalaan xanuunku ma kugu dhici karaa amau dhibaato kuu geystaa qaarkood dhanka dhaqaalaho adduunka hadda kala xirmay oo dad badan shaqooyinkii waayeen marka waxaad leedahay taas waxaa kasii muhiimsanba dadku inaysan howlahoodii qabsan oo dadkii kale u tegin oo bulshadii caadiga siday u bulshayn jireen ay waayaan
habka psychological marka laga fiiriyo habka maskaxdeena ay u shaqeyso yani dad bulsho inaan nahay runtii waa arrin muhiim qayb qayb muhiim ah caafimaadkeena haddii la yidhaha physically mentally waa run walwalka la xiriira marka maadaama dhaqaalihii u istaagay aan la garanaynin talo maxaa si xaaladan lagu gudbi doonaa taasna way kasii daran tahay oo waxay sii kor saaraysaa walwalkii kale ayay haddana sii kor fuuleysaa waxaasoo dhan xasanow waxaa haddana uga sii muhiimsan haddii annagaan soomaali nahay mis ajanibta dagaalada lasoo kulmay xilli sidaa camal adduunka bandow uu u noqdo mise maxaa laa quarantine la geliyo dad badankood waxaa ugu dambeysay dagaaladii marka bandowgan iyo jawiga maanta sida uu yahay waxaa laga yaabaa marka dad badan inay ku kakaciso waxyaalaha hore usoo arkeen ee isdhahayeen wixii waad kasoo badbaadeen oo hadda xabatiin saas rabtaan loo aqristaan gaar ahaan dadka waaweyn marka calaamadaha hadda dhibaatadan lagu jiro calaamado noocee dadku ku garan karaan in walwal ama walbahaar ay qabaan
walahi de qof walba wuu dareemi karaa marka uu walwalsan yahay laakiin maxaa sidee looga hortegi karaa runtii waxaa fiican hadda information runtii dadka ku filan labada saddexda isbuuc ugu dambeysa dadku way heleen haddii luuqado kastana waa lagu turjumay marka waxaa fiican bal in uu qofku iska gaabiyo wararka aada u fara badan oo mar walba xasuusinayo dhibaatada iyo maxaan ku idhahdaa adduunka balaadada adduunka ka jirto in marka uu ku dadaalo un maxaan ku idhahdaa talooyinka la siiyey oo siduu su caafimaadkiisa ugu shaqeyn lahaa iyo information ku filan uu haysta marka yani tvga badan iyo waxyaalaha negativeka badan in uu qofka iska ilaaliyo haddii marka su-aal qabana i believe dowladaha waxay u sameeyeen telefoona lagala xiriiri karo marka la yidhaahdo arrimaha dhaqaalaha waa wax naturala in laga walwalo mar walba waa laga walwalaa laakiin qofka ha istowbaro hana isxasuusiyo yani in xaaladiisu dhanba ay ku kooban tahay runtii xilligan oo hadda uu nool yahay sababta futurekana lama gaarin oo yani garantii maaha maxaa ku irahdaa wixii laga soo tegay dib looguma noqon karo marka waxaan ka wadaa haddii taas qof mar walba uu ku dadaalo sida intii aan ka wada hadli jirnay camal waxaan conscious breathing la yidhaahdo inuu si fiican u neefsado yani mar walba waan kusoo celiyaa dadka yaqaano inaan ka hadlo because sababta u leeya waxaa qof markuu si dhiibla u neefsado maskaxda marka waxay helaysaa message ah yani qofkan maxaan ku irahdaa xaalad degdeg kuma jiro ee marka relax marka murqihii way relax garaanayeen immune systemkana waa xilligan camal waa very maxaan ku irahdaa important qofka immune systemkiisa inuu fiican yahay immune systemkana marka sida la raba ugu shaqeynaya laakiin hadduu mar walba qofku walwalsan yahay t v wuxuu ka arko ka walwalo dhaqaalihii ka walwalo walwalka iyo stress aada u fara badan oo keena stresskana immune systemka ayay knockout ku samaysaa waa gartay dad gaara miyaa u nugul arrimahan walwalka iyo walbahaarka ku saabsan xanuunkan covid nineteen mise dadka waa isugu mid
wallaahi horta walwalkaaniyo qofba meel baa laga haystaa arday badan ay waxay ka walwalsan yihiin jaamacadihii waa laga xiray yani waxaad intaasoo sano usoo rafaadaysay talo maxay ku dambeyn doonaan iyo dad waxaa jira business dad ganacsata ah yani businesskooda waxba ku dambeyn doonaa investment badan bay sameeyeen xilliyadii ugu dambeysay yani walwalka waa loo wada sameeyay laakiin laga yaabay qofka dhalinyarada inuu ka walwalo shaqadiisii iyo maxaan ku rahdaa dhaqaalihii qofkan da-dana laga yaabo inuu caafimaadkiisa mise noloshiisa uu kasii walwalo because inta u dhimatay waxa majority waa dad da ah marka walwalka dadka dhan wuu wada hayaa nasidar caruurta yaraa yaraa ku saarta xasan iyagana way arkaan dee in iskuullada iyo meelihii xanaanadan laga xiray waalidkii iyo t v-gii dadkao dhan waxaan ka hadlaya runta iyaga ma fahamsana way fahamsan yihiin wax weyn inay jiraan laakiin waxaa laga yaaba inay iyagana stress kusii rido walwalka hooyo mise aabba uu qabo waa waa laisku daaran karaa waa garta ugu dambeynta cabdibaasidow dadka caawa ku dhageysanaya idaacadda oo keligood guryahoodii jooga oo laga yaabo asbuuc inaysan guriga ka bixin walaac iyo walbahaar arrintan uu ku haysa maxaad kula talin lahayd walahi waxaan kula talin lahaa runtii walaaca badan horta waxaa keena marka ugu horeyso aqoon badan looma laha dadka cilmi baarista sameeyey yani daawadii waa la raadinayaa aqoontiina waa la raadinayaa marka adiga talooyinka lagu siiyey uun raac maxaan ku idhaahdaa un caafimaadkaadana ku dadaal walwalka faraha badanna haddii ay jiraan wax specific ah qofka waxaa fiican inuu wax specific ah uu walwalkaas aada ku fara badan ma fiicno laakiin haddii intaas qiimayso tiraahdo okay aada baan walwalsanahay talow shayga ugu muhiimsana aan walwalka ka qabo muxuu yahay haddii uu qoro uu yidhaahdo matalan dhaqaale tan dhaqaalaha meel ku qor oo marka wax alle wixii su-aal aad ugu baahan tahay mise aad ka qabto oo dhaqaale ku saabsan ula ula tag marka dadka ehelku ah marka specifically marka qofka haddii uu wuxuu dhan uu soo gaabiyo waxyaalaha uu ka walwalsan yahay oo hal shay kusoo aruuriyo way caawinaysaa waxaan kaloo kula talin lahaa xiliyada ku haboon inuu qofka dibadda aado hawo fiican soo qaato waxaasoo dhan waxay ka caawinaysaa iyo xoogaa inuu soo soo socdo waxay ka caawinaysaa caafimaadka maskaxdiisa iyo physicalba